tiro badan aan gelino oo wadatashi badan aan samayno oo baan rabnaa hadii ala yihahdo marka ma rabna inaan ma jiray ma jirayso ma jirayso weligeena faragelin ma hayno annaga waxa u aqansinayno anaga hilbaan annaga hilkana saaran yahay marka faragelin ma jiri doonta insha allahu taala ilahay dankiis mana jiri doonto saqaashinka waa sii dhaafayna baan ku yiri saqaashina dhowr qof aan kuu sheegay waan xaqiiqo aan kuu sheegay maaha waxa kudkuteena insha allahu taala ilahay dankiis saqaashinkina beriga fariisanayna dadka gulnay anoo dalka tashan doonaan ilahay dankiis kolley kolley kolleyba annaga hadda magaaladeenaan joognaa insha allahu taala ilahay idinkiisa ilaahay ku qadarin ku dhaafi maayaan waxa weeye khalkhaldina aad aad ka jirtaa laakiin hata waxaa hadda shaqadeena bayna ma wadanan ilahay idinkiisa way way jirtaa laakiin nala saasaamin laguma yeelanaysa annaga shaqadeena waa sii wadanayna waana badinayna insha allahu taala ilahay idinkiisa ilaa waktigeedana waa sii wadanayna hadda anjilaan hadda waxa weeye waxaa la idin gardaroon dagaalka u fiicana marka nin gardaroon oo iska dadaala waa warkiisa waa kaas anaga hadda shaqadeena saameyn kuma yeelin ilahay shaqadeena waa sii wadanayna haddii haddii sharcigii looga adkaaday waxay rabaan in meelo kale ay maraan oo sharci daro ay maraan marka anaga sharciga haddii sharcigii looga adkaaday waxay rabaan in ay u bedelaan xaalad qabiil iyo xaalad cabuur bay wadaan marka taas anaga hadda taas waxaa ku taagsado nin danihiisa khaaska gaari waayo marka anaga insha allahu taala ilahay idinkiis danahooda khaaska hadday gaari waayaan annaga shacabka danihiisaan u danaynayna ilahay idinkiis ilaa waktiga laga dhamaadana waa sii wadayna annaga shacabka taageero ka haysanaa shacabkina soo doortay taageero ka haysanaa saddexda gobol shacabkooda dhammaantood taageeraan ka haysanaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxaa ku dhaqaan inay shacabka nagu taageerayaan hadda alaankaanba shacabka waxay leeyihiinba maxay